imminka waxaan akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee markos wuxuu iyaga ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhedhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyadii ilaah oo xoog ku imaanaysa ciise muuqiisu waa isbeddelay lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo yooxanaa oo wuxuu kulligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay dharkiisu aad buu caddaan ula dhalaalay sidii midka dhulka wax ku caddeeya aannu u caddayn karin markaasaa waxaa iyaga u muuqday eliyas iyo muuseba waxayna la hadlayeen ciise markaasaa butros la hadlay oo ciise ku yidhi macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno saddex waab aannu ka dhisno mid adankuu dhisaynaa midna muuse midna eliyas waayo ma uu garanaynin wuxuu ku jawaabo maxaa yeelay aad bay u baqeen kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga haraynaysa daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga dhaqsiba goortii ay hareerahooda fiidhiyeen mar damba ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta ciise keliya maahee markay buurta ka soo degayeen wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen intaannu wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo saro kicin dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weyddiiyeen waa maxay ka soo sara kiciddii kuwii dhintay markaasay waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen culimmadu maxay u yidhaahdaan eliyas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run in eliyas horta imaanayo oo wax walba soo celinayo oo sidee uga qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono laakiin waxaan idinku leeyahay eliyas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday uga qoran tahay wiilkii jinnigii qabay waa la bogsiiyey markay xertii u yimaadeen waxay arkeen dad fara badan oo la jooga culimmaduna wax bay weydinayeen kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen kolkaasoo weyddiiyey maxaad isweyddinaysaan markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay macallimow waxaan kuu keenay wiilkayga jinni carab la'qaba meel alla meeshuu ku qabtoba wuu ridaa markaasuu afka ka xumbeeyaa wuuna ilka jiriqsadaa oo qallalaa waxaan xertaada ka baryey inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasuu u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daranu ilaa goormaan idinla jiri doonaa ilaa goormaan idin dulqaadan doonaa ii keena isaga markaasay u keeneen goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gilgilay dhulkuunna ku dhacay oo laba legdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya markaasuu aabbihiis weyddiiyey intee buu waxaan qabay kolkaasuu yidhi tan iyo yaraantiisii marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo laakiin haddaad waxaan samayn kartid noo naxariiso oo nacaawi ciise wuxuu ku yidhi haddaad rumaysan karaysid wax waluba waa u suurtoobaan ka rumaysan kolkiiba wiilka aabbihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi sayidow waan rumaysanahay iga caawi rumayso darridayda ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya ayuu jinnigii wasaqda lahaa canaantay oo ku yidhi jinniyahow carrabka iyo dhegaha la'u waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambana ha ku noqon jinnigii intuu qayliyey aad buu u gelgelay kolkaasuu ka soo baxay markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay oo kale sidaa darteeda dad badan baa yidhi waa dhintay laakiin ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey markaasuu kacay ciise goortuu guriga galay xertiisii waxay goonni ahaan u weyddiiyeen annagu maxaannu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo son maahee ciise baa mar labaad dhimashadiisa sii sheegay markaasay halkaas ka tageen oo galiili dhex mareen mana uu doonaynin in la ogaado waayo xertiisii ayuu wax barayey oo wuxuu ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelinayaa wayna dili doonaan oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sara kici doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen wayna ka cabsadeen inay weyddiiyaan is-hosaysiinta markaasuu yimid kafarna'um oo intuu gurigii joogay ayuu weyddiiyey maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen laakiin way aamuseen waayo intay jidka ku socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn intuu fadhiistay laba iyo tobankii ayuu u yeedhay oo ku yidhi haddii qof doonayo inuu dadka u horreeyo isagaa ugu wada dambayn doona mididiin buuna u wada noqon doonaa ilmo yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey oo goortuu gacmihiisii ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi ku alla kii carruurta kan la mid ah midkood magacayga ku aqbalaa wuu i aqbalaa oo ku alla kii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan i soo diray midba midka kale ha u dulqaato yooxanaa baa u jawaabay oo ku yidhi macallinow waxaannu aragnay qof magacaaga jinniyo ku saaraya nama uu soo raaco waannu u diidnay waayo isaguna ma uu soo raaco laakiin ciise baa yidhi ha u diidina waayo ninna ma jiro oo yaab xoog leh magacayga ku sameeya oo dhaqso hadal xun iga odhan karaa waayo kan aan inaga gees ahayn waa inala gees ku alla kii koob biyaah magacayga idinku siiyaa maxaa yeelay waxaad tihiin kuwa masiix runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu ka lumi maayoba ciise wuxuu ka digay inaan dadka kale la xumayn ku alla kii xumeeya yaryarkan i rumaystay midkood waxaa u roon in dhagaxshiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro haddii gacantaadu ku xumayso iska jar waxaa kuu wanaagsan inaad gacanla'aan nolosha ku geshid intii aad adigoo laba gacmood leh ula tegi lahayd jahannamada ee ah dabkii aan la demin karayn oo ah meeshii dixirigooda uusan dhimanayn dabkuna uusan ka demayn xagtaaduna hadday ku xumayso iska jar waxaa kuu wanaagsan inaad lugla'aan nolosha ku geshid intii adigoo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigooda uusan dhimanayn dabkuna uusan ka demayn haddii ishaada ku xumayso iska bixi waxaa kuu wanaagsan inaad boqortooyadii ilaah geshid adigoo il keliya leh intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan ka demayn wax ku saabsan cusbada waayo mid walba dab baa lagu cusbayn doonaa cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin cusbadu hadday dhadhambeesho maxaad wax ku cusbaynaysaan cusbo isku lahaada nabadna isu ahaada